Barakacayaasha ku nool kaamamka ku yaala degmada Jowhar ayaa xilligan wajahaya xaalad adag kadib markii uu saameyn ku yeeshay roobkii guga maadaama ay hoy ahaan u degan yihiin cooshado barakacayaasha ayaa markii hore wajahayay xaalado nolol la-aan kadib markii ay isugu darsameen fatahaadaha soo noqnoqday iyo abaaraha waxaa intaasi u dheer cudurro ka dilaacay meelaha ay fadhiistaan biyaha
waa dareemi kartaa waxaan ku noolnahay annaga magaalada jowhar waa aragtaa caasimadda hirshabelle waaye lagaga sheekeynaya haddii magaalada aad ku joo aad joogto biyaa fadhiyo kaamamka dadka oo ay degan yihiin barakayaasha waa dad iska howd oo dhoobooy waaye kaneecaa jirta oo waa dareemi kartaa malaria iyo shubano biyoodiyaa jira inta badan dadkani un dad iska beeraley waaye marka cudurada ugu dhibaatooyinka badan oo dhibaatooyinka ugu badan oo qabaan waxaa ugu horeeya dhanka caafimaadka iyo un markaas iyo bacaha iyo wixii markaas soo raba laakiin kow waxaan isdhihi karaa ugu horeeya dhinaca caafimaadka in laga taakuleeyo iyo nadaafadda iyo cudurro ay kamid tahay jadeeco iyo duu ilaahay ka raali noqdo iyo malaria iyo waxyaabahaasaa laga qaaday alxamdulilah shukur rabbilcaalamiin wixii daawo en waa la tacaaloynaa wixii maaragta karaankeena ka guddi ahaan kama waxaan la tiigsanaa hay-adaha markaas caafimaadka ee ku shaqada leh laakiin saameyn aad iyo aad u weynay biyahaas maanta noo geysteen alxamdulilah laakiin sidii hore gudoomiyaha kaamka alla aamin cabduqaadir axmed cumar farey ayaa sheegay dhankiisa in dadka ku nool kaamamkaasi ay u baahan yihiin gargaar deg deg ah maamulka degmada hay-adaha maxalliga ee ku shaqada lah inay maaragta dadka masaakiinta ee barakacayaasha ay garab joogsadaan iyo maamulka gobolka ilaa iyo heer madaxweyne waxaan ka codsanaynaa maanta barakacayaashu waase gobol bay joogaan ama hantiwadaa ka joogaano ama horseed ha joogaano goobo kasta ay joogaan dadka masaakiinta barakacayaasha way ku ilbili yihiin waxaan codsanayaa oo baaq dheer u jeedinayaa oo ilaah baa wax walbaba laga helaa hadduu ilaahay ka raali noqdo si ilaahay dartiisa inuu dadkaas masaakiinta uu u halgamo oo waxqabad buuxda ugu sameeya oon ka rajaynaynaa madaxweynaha dowladda hirshabelle mudane cali cabdullaahi xuseen cali guudlaabe iyo gadoomiyaha gobolka iyo gadoomiyaha degmada iyo hay-adaha ku shaqada leh waxaan ka codsanaynaa dadkaas masaakiinta ina daryeelkooda iyo caafimaadkooda iyo hoygooda iyo cunadooda ilaah baa bixiyo laakiin inta ka sokayso ay ku dadaalaan ay wax ka qabtaan dadkaas nolol nolol maalmeedyadooda iyo caafimaadkooda iyo cawabarigooda lana socdaan insha allahu tacaala intaas xaaladda adag ee ay wajahayaan barakacayaasha ku nool kaamamka degmada jowhar ayaa u baahan in si deg deg a wax looga qabto si ay uga gudbaan marxaladahan adag ee ay ku sugan yihiin